ururka caalamiga difaaca suxufiyiinta ee c p j ayaa sheegay in sanadka laba kun iyo afar iyo tobanka oo sare u kacday tirada suxufiyiinta caalamiga ee la dilay warbixinta ayaa xustay in lixdan weriye sanadkan lagu dilay koob iyo labaatan dal haddaba si aanu faahfaahin dheeraada uga helno warbixinta hay-adda c p j ayaa xuseen barre aadan waxa uu arrintaasi ka wareystay xogayaha ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee nusoj maxamed ibraahim bakistan run ahaantii wariyaasha tirada ururka saxafiyiinta difaaca marat c b j ay soo saartay waxa ay ku saleysan tahay tirada lagu dilay caalamka labada kun iyo afar iyo tobanka tiradaasna soomaaliya ahaanna waxaan ku leenahay ilaa shan weriye oo sanadkan lagu dilay soomaaliya suxufiyiintii u dambeysay waxaa lagu dilay laba weriye ayay ahaayeen waxaa lagu dilay magaalada baydhabo qarax isnidaamin ah oo ka dhacay meel maqaaci meel lagu gaxweeyo run ahaantii ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeedna wuxuu tacsi u dirayaa dhammaan saxafiyiinta ku geeriyada soomaaliya iyo kuwa caalamka gaar ahaan kuwa soomaaliyeed oo maaragtay run ahaantii ah dad saaxiibo ehel nala ah sanadkana tirada guud ee la dilay caalamka soomaaliya waxa ay ku leedahay shan weriye oo sanadkan lagu dilay soomaaliya oo markii loo fiiriyo sanadkii lasoo dhaafay tiradii la dilay run ahaantii aad ayay u yartahay tirada soomaaliya hadda aad ayay usoo yaraatay alxamdulilah sanadkii lasoo dhaafay labada kun iyo saddex iyo tobanka waxaa la dilay ilaa iyo toddoba weriye warbixintu sida ay xustay waxay sheegaysaa in boqolkiiba saddex iyo afartan weriyaasha la dilay ee ahaayeen kuwo dil qorshaysan lala beegsaday maxaad ku qiyaasi kartaa dilalka qorshaysan ee lala beegsado saxafiyiinta maxaa sabab u ah runaantii saxafiyiinta dilalka qorshaysan ee lala beegsado waxa ay ku imaan kartaa oo keliya wax la xiriira mihnadooda ilaan waxa ay saxafiyiintu ka shaqaynayaan waa war waaye information waaye adduunyadana hadda informationka ayaa waxa uu ku salaysan yahay nolosha marka weriyaha marka uu sii daayo warbixin warbixintaasi qolana way ka farxinaysaa qolana way ka nixinaysaa marka qolana maaragtay way ka xanaajinaysaa marka weriyaha mar walba oo warbixin uu qoro dhammaan blayeriska ama kooxaha uu maaragtay oo warbixinta ka sameeyo o dhan kama wada dhigi karo kuwo maqsuud ah oo maaragtay iyadoo maaragtay lala xiriirinayo hadba guushooda iyo guuldaradooda iyo meelaha ay maaragtay weakness weaknesska ka leeyihiin marka saxafiyiinta inta badan africa lagu dilo waxaa lala beegsa lagu beegsadaa inta badan barnaamijyada ay qoraan iyo kuwa ay idaacadaha kasii daayaan iyo africa oo maaragtay aad maaragtay moodo inaysan weli u diyaarsanayn in maaragtay xorriyad saxaafadeed oo dhaba ay ka hana qaado sababtoo ah wadamada africa intooda badan markii ay xorriyadda qaateen waxaa ka talin jiray madaxweyneyaal oo military ah oo aan xorriyad saxaafadeed ogoleyn oo qaarkood weli wadamada africa qaarkood gacanta ku haya taasna ay keenayso in mar walba oo weriyuhu warbixin oo sii daayo si kasta oo balanced ay u noqoto haddana maaragtay haddii aysan favorite u ahayn ama aysan ka aysan ka helin qolada maamulka markaas haysa dal walba in maaragtay weriyahaas la bartilmaameedsado ayaa maarata inta badan ayay keentaa warbixintu waxay xustay in dalka suuriya uu sanadkan ahaa dalka ugu khatarsan ee ay suxufiyiintu ka howlgeli karaan xaaladda saxaafadda ee soomaaliya ee sanadkan labada kun iyo afar iyo tobanka ee dabayaaqada ah sideed ku qiyaasi lahayd run ahaantii soomaaliya sanadkan waxaan ku jirnaa wadamada ugu wanaagsan mar ayaa la dhihi jiray soomaaliya waxay ahayd wadanka ugu khatarsan meesha hadda suuriya ay rankiga ay joogto marbaa soomaaliya joogi jirtay allama hadiis waaye in maaragtay wax badan amnigiina isbedelay oo maaragtay islamar ahaantaana wacyigiina uu aada isu bedelayo marka dalka suuriya hadda waxaa ka socdo dagaala sokeeya ka socdo waxaa ka socdo maaragtay dagaal oo caalamiyaha ka socdo taasoo maaragtay informationka maaragtay suuriya marka aada fiiriso hadda c c t v iyo press t v marka aada fiirsato iyo telefishinkan kaleo la yidhaahdo russia today iyo marka aada fiirsato b b c da iyo maaragtay c n n ka aada fiirsato meeshaas waxaad ka dareemeysaa sababta weriyaasha loogu bartilmaameedsanayo suuriya ayaa meeshaas ka dareemi kartaa oo macluumaadka ay kala gudbinayaan ayaa maaragtay aada u kala duwan marka alxamdulilah mar ayay soomaaliya xeerkaas ay joogtay laakiin alxamdulilah wax badan ayaa soomaaliya hadda iska bedelay amni ahaan iyo maaragtay aqoon ahaan iyo maaragtay wacyi ahaanba saxaafadda soomaaliya iyo maaragtay bartilmaameedsigii lagu samayn jiray wax badan ayaa iska bedelay waana alxamdulilah
kaasi waxa waa xogeyaha ururka suxufiyiinta soomaalida nusoj maxamed ibraahim bakistan oo khadka telefoonka ugu warramayay waryaheena xuseen bare aadan